الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته mawduucaynu maanta u ballansaneyn wuxuu yahay addiin wasiyaasa ama diinta iyo siyaasadda weedhbaa jirta in badan dadku dhagahooda ku soo dhacda dad badanina yidhaahdaan oo aan laa siyaasata fi diin ama waxa siyaasadda la yidhaahda iyo diintu isma galaan weedhasan dadka qaar waxay yidhaahdaan iyagoo raba inay diinta dhowraan u arkaya siyaasaddu inay wax aada u rabshad badan tahay ama shay aan nadiif ahayn u arkaya dabeetana jecla ay ka qabaan diinta daraaddeed ayay dadka badh yidhaahdaan dadka badhna iyagoo u arkaya inay diintu wax yaroo kooban tahay oo aan arrimaha qaarkood ka hadli karin ama se gaadhi karin ayay weedhasan yidhaahdaan labada qolaba markaasi waxaad moodaa weedha marka hore inay isku waafaqsan yihin oo ah laa siyaasata fi ddiin laakiin waxay isku khilaafsan yihiin weedhasan sida ay u sharxi lahaayeen ama si ay u macnayn lahaayeen su-aashii markaa isweydiinta le waxay tahay inaynu marka hore sharaxno maa hiya siyaasa maxay tahay wamaa huwa diin diintuse maxay tahay markaynu garanno ahlulfalsafa waxay idhaahdaan alxukmu cala shayi farcun can tasawuri shaygoo la xukumo bay idhaahdaan wuxuu farac ka yahay yacni marka horeo la isla garto waxa markaynu isla garanno siyaasadda garanno isla markaana aan garanno diinta in waxaan odhanayna waxana wax isgalamayin si isma galaan laakiin labadoo aynu mid jaahilkanay haddaynu idhaahno ma isgalaan ise isma galaan haddaynu nidhaahno waxaad moodaa in mashkulad badan ay nagu keenayso waxaa kaloo isweydiinta le waxay tahay maadaama weendhasani sidee bay ku soo baxday waxaa jira musalaxaadka la isticmaalo wakti kastaba ha ha yimaadaan inay leeyihiin waxyaabo ku xidhiidha taariikhda iyo mulaabasaadka waxa kale ay soo mareen waxyaabo ku xidhiidha sida dadku ay ugu soo dhaqmeen ereyga kan marka la tilmaamayo tusaalehaan yani reer galbeedku waxay dhahdaan shay waloo la baadhayo waxaa la ogaadaa marka hore soo sociology waxay dhahdaan oo ay leeyihiin waa mulaabasaadkii iyo duruuftii iyo dhaqamadii soo raacay isagoo ereygu marka hore uu qurux badan yahay buu dhaqan xumi soo raaci karaa dabeetana uu fool xubaan karaa waxaa kaloo dhici karta siduu kusoo baxay si aan ahayn inuu u sharxamo si kastaba ha ahaatee waxaa u baahan inaynu isweydiino maxay tahay siyaasaddu maxayse tahay diintu waase diintee taanay siyaasadda isgelin ereyga kani si xaguu ka yimid diinta marka diin la leeyay cinda almuslimiin sharax bay ku leeday laakin fikri lgarbi sharax kalay ku leeday reer galbeedka waxaad ka dareemi kartaa sida ay u kala fog yihiin labada shareex aynu u kala haysanaa masalan daa'irat almacaarif alfaransiya fi lfanni waladab waasinaca wama shakalaha encyclopedia faransiiska ee ku saabsan adabka iyo literatureka iyo fanka iyo wixii la halmaala marka uu sharxayo kalimatu diin wuxuu dhigayaa boqol macne oo uu ku sharxayo ereygaasi addiin ama religa markaasuu wuxuu door bidayaa macnaha boqolaad ee ugu dambeeya culammadaa isugu tagtay qorista encyclobediyahaasi waxay door bideen oo yidhaahdeen diintu waxay tahay bay yidhaahdeen kullu maa khaalafa alcilma waalxaqiiqata fahuwa diin wax kastoo khilaafo bay yidhaahdeen xaqiiqada dhabtu siday tahay iyo sayniska ama cilmiga waa diin idan hiya alkhuraafa taa macnaheedu waxa weeyaan de wax kastoo beeni waa diin waxa yaab kale waxay tahay markaa ninka diinta sidaa u haysta hadduu yidhaahdo laa siyaasata fi diin ee waa macna laakiin ninka u haysta diinta ha ka degejisan ama sharac kaa ka gejisan siinaya hadduu yidhaahdo iyana waa macno kale idan qadiyadda waxay u baahantahay inaan dhowr weji ka eego waxay u baahantahay marka hore inaan ka eego aragti islaamiya ku eego mar labaad waxay u baahantahay inaan ku eego reer galbeedku iyo weedha mar labaad waxay u baahantahay inaan eegno reer galbeedka iyo weedha tan sida ay u sharxeen aan ku horeeyo islaamka waxaan leenahay ilaahay qur-aankiisa wuxuu inoogu tilmaamaya diin xagga alle ka soo degtay oo samaawiya inaanay jirin ilaa iyo xukun baa la socday yacni mid nolosha bini aadamka oo dhan xukunta ayay ahayd ama tiisa dunawigaa ha ahaato ama tiisa aakhira ha ahaatee ilaahayna wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay kaana annaasu ummatan waaxida fabacatha allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriin waanzala macahum alkitaaba bilxaq liyaxkuma bayna annaas ilaahay wuxuu leeyahy ummadda waxay ahaan jirtay mid qura dabeetana ilaahay wuxuu usoo daray nebiyo nebiyadaasoo digaya waxa ilaahay soo dejiyo nebiyada usoo dhiibaa layidhi kitaabo kitaabkoo xaqa maxaa lagu falayaa kitaabkan baa isweydiinta le nebiga loogu soo dhiibay ilaahay wuxuu leeyahy liyaxkuma bayna annaas in dadka lagu kala xukumo hadafkay diinta usoo degtay ilaahay wuxuu ku tilmaamaya in dadka lagu kala xukumo masalan aayad kale oo qur-aana ilaahay wuxuu ku leeyahy in ilxukmu ila lilah amara anlaa tacbuduu ila iyaah ilaahay baa subxaana wa tacaala xukumka dhammaantii iskale waxaanu idin amray inaad keliya caabudaan aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahy laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaat waanzalnaa macahum alkitaaba waalmiisaan liyaquuma annaasu bilqisq ilahi wuxuu leeyahy rasul baanu soo diray oo waxaanu kusoo diray adillo cadcad oo lagu rumeeyo waxaanu kaloo soo diray baa ilaahay leeya rususha soo raacinay kitaabo kitaabadaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamaya waxa loo soo raaciyey waxay yihin liyaquuma annaasu bilqisq inay dadku cadaaladda ku qumaan cadaalad daraaddeed baa loo soo dejiyey ilaahay wuxuu leeyahy isagoo qur-aan ka waramaya wanazalnaa calayka alkitaab tibyaana likuli shay ilahay wuxuu leeyahy nabi maxamed ow kitaab baanu kugu soo dejinay ah tibyaanan likuli shay wax kasta kii cadaynayay kullu shay nolosha qof bini aadami ay u baahan tahay waa mid cadaynayabaa ilahay leeya cadayntiisa ay ku taalla waxaan leenahay markaas ilahay isagoo arrintan tilmaamayo wuxuu leeyahy afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsana min allahi xukman liqawmin yuuqinuun war dadku ma xukunka jaahiligaay doonayaan ba ilahay ilaahay yaa ka xukun fiican haddii yani dadkan ay dagaleeyihin waxaan leeyahay iyada masalada xukunka ku saabsan insha allah muxaadarada saniga ugu xigtaan in badan kaga hadli doonaa waayo waxay geli doonaa muxaadaro labaado ku saabsan alshariica waalqaanuun ama sharciga iyo qaanuunka maadaama taas aad moodo inuu mawduucaasi gaar usii khuseeyo ayaan iyada kaga warami doona islaamka iyo shareecadiisa iyo qaanuunka iyo qaadashadiisa laakiin maanta mawduuca ka waxaan doonaya inaan intiisa badan kaga hadlo jaanibka reer galbeedka ku saabsan waxaan leenahay diin samaawiyi ma jirto ilaa iyo waxay ahayd mid bini aadamka xukumkiisa oo dhansiga lafdu siyaasa isagoo xataa nebigu tilmaamayo wuxuu leeyahay xadiiska abaa hurayra warinaya kanat banu israaiil tasuusuhum alambiyaa kaanat banu israaiil tasuusuhum alambiyaa waxay ahaayeen buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam reer banu israa'iil kuwo tasuusuhum ay hogaamiyaan ama ay siyaasad ku wadaan nebiyadu kulamaa halaka nabiyun khalafahu nabiy marka nebi dhintaba nebi kale ayaa ka daba kacayay wa annahu laa nabiya bacdi dabeetana nebigu wuxuu yidhi aniga dabadaysee nebi dambe ma jiro wasayakuunu bacdii khulafaa sayakfuruun aniga dabadayse waxaa la arkaa in madaxweyneyaal badan muslimiintu ay yeeshaan laakiin ay tira bataan waxay yidhahdeen saxaabadii oo markii kuwaasi nagu bataan maxaanu yeelaa ilaahay rasuulkiisiyo اوفوا ببيعة الاول فالاول بيع sida ula kala horbaycsanteen kaa doorateena hore fuliya midda baan ka daba geyninay isagoo isagii wareegii joogeen uma acquuhum xaqahum waxay xuquuqdii ku leeyihiin nasiya waxay leedahay marka mas'alati alkhilaafa wuxuu nabigu ku tilmaamayaa inay tahay mid soo saxanayd ilaa nebiyadii hore waxaan leenahay mas'aladan basiisnimadeeda waxa inoo tilmaami kara waxaa kamid a taariikhda muslimiinta ah ama dadka muslimiintii weligood may aqoonin waxa la yidhaahdo laa siyaasa fi diin iyo weedhaha kaloo la isweydiiyo ama cilmaaniyada waxa loo yaqaanaba laisla weydiiyoba lama aqoon ilaa iyo isticmaalkahosi bale waxaan odhan karnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday maalin isniineed buu geeriyooday markuu nebigu geeriyooday waxaa qof kastoo muslima caqligiisa kusoo degdegi kara in nebiga dee hore loo aaso waxaad kaloo meeshaasi sawiri kartaa nebigii calayhi salaatu wasalaam ummadda dhan hogaaminayey inuu xaq muto maadaama uu nebiyo ummadani ka dambaysay oo madaxweyne dadu ahaa in la aaso oo hore loo aaso waxaad garan kartaa janaasada nebigu qofka nebinimo u rumaysan qiimaha ay ku leedahay haddana saxaabadu may aasin maalintii isniineed iyo maalintii salaaseed hore waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la aasay habeenkii arbacaa maxay qabanayeen baa isweydiin karin mayaa xabaasha loo qodi karayn oo lagu ridaynin qadiyo kale mashquul ku ahaayeen waxay saxaabadu mashquul ku ahaayeen doorashadii madaxweynaha muslimka ee nebiga dabadi dadka muslimiinta hogaaminaya waxaa dood iyo niqaash ka socday markaasi ummadda muslimiinta ayaa maamulkeeda qabanaya dood iyo niqaashkii wuxuu socdaba wuxuu ku gabagaboobay ansaartii inay qayb kamidi tidhaahdo annagaa madaxweynuu noqonayaa saxaabadii kale ay u jawaabto cumar layidhahdo ha laga dhigo abu cubayde la tilmaamay aakhirkii tarshiixii iyo doorashadii iyo hadalkii wuxuu ku gebagaboobay inay muslimiintu isku waafaqaan in abibakar madax laga dhigo dabeetana waxaa la doortay ra-iisu dawla islaamiya ama awal khaliifa ay dadka muslimiinta leeyihin maxay taasi tilmaamaysa ma laa siyaasata fi diinba haddii diin la eegayo nebiga mala mafhuumka yare dee dadku haysta haddii loo eegayo nebiga aasidiisay hayd in wax kasta laga horaysiiyo laakiin saxaabadu waxay ka horaysiiyeen dejinta maamulka islaamiga ah ee ku saabsan sidii dowladda islaamiga madaxweyne loogu dooran lahaa dabeetana nebiga lama habaalin ilaa iyo intii laga doortay khaliifkii muslimiinta ah markay muslimiintu dooratay madaxweynihii ee loo ogolaaday la sharciyeeyey ee uu masaajidka yimeen baycadii dadku ay la wada galeen kadib ayaa nabiga calayhi sl ee weliba jeediyey khudbadii uu ku hogaamin lahaa ummadda muslimiinta barnaamijkiisii siyaasiga ahaa ayuu markaas soo bandhigay isagoo le war ninkii maxamed caabudi jirowna nebi maxamed imay ninkii ilaahay caabudi jirowna ilaahay waa xayu laa yamuut ninka daciifka ahi buu yidhi inta aan xaqiisa u dhicinaya aniga agtayda waa nin ku xoog leh ninka xooga badanina agtayda waa ka daciif yani intaan xaqa dadka kale ka qaadayo dabeetana wuxuu tilmaamay abibakar minhaajku dadka ku maamuli lahaa wuxuu yihi waxaa laiga kiin dhigay madax mana idinka idinku khayr badan walitu walast waa madax baa lai doortay buu yihi laakin ka idinku khayr badanna maihi laakiin inta aan ilaah iyo rasuulkiisa adeece kitaabka ku taagnahay waare aqbala buu yihi maalintaan ka weecdana iga weecda waa barnaamijkiisii siyaasiga abuu ka waramaya uu maamulka islaamiga ku wadi doono idan waxaan leenahay markii la doortay madaxweynihii koowaad ee muslimiinta markii uu soo bandhigay barnaamijkiisii siyaasiga ah kadib markii baycadii lala qaatay kadib ayaa waxaa loo soo jeestay in nebiga la xabaalo habeenkii arbacaad isagoo nebigu isniin geeriyooday ayaa markaasi la qaaday oo xabaasha la geeyey idan waxaan leenahay mas'alada tani aragtida dadka muslimiinta amabay ahayn meel su-aalba la iska weydiiyo bale waxaan odhan karaa qur-aanka qisada ugu badane soo aroorta waa qisada muuse iyo fircawn saddex iyo toban meelood ayay qur-aanka kaga soo aroortay kulluhaa qisadaa ugu tirada badan lee qur-aanka ku soo aroortay waxay tilmaamaysaa alistibdaad siyaasi gumaysiga dad ay gumaystaan dad kale istibdaad siyaasi dictatorshipka waxa maanta la yidhaahdo ayay qisadaasi inteeda ugu badani ka waramaysaa oo lalahaa reer banu israa'iil xorriyadooda ha la siiyo ummad meel taaganna ha noqdaan waxaan leenahay marka uma baahna adilo badan inaan masaladaa kaga waramo waayo mawduuca qeyb kamid oo jaanibka siyaasiga islaamiga ah waxaaban uga soo waramay hore maalintan ka waramayay addimuqraatiya washura qeybta ku saabsan tashriic iyo qaanuunkana insha allahu tatabaan kaga warami doona idan in badan ma jecli inaan qadiyada kasii waramo laakiin waxaan leeyahay muslimiintii hore iyo kuwii dambeba waxaa agtooda mas'ale aada u fudud ahay inay diintu tahay shay nidaam nololeeda oo aakhire iyo adduunkaba qofka muslimkaa anfaca oo uu noloshiisa oo dhami axkaamtay u baahantay uu ka heli karo hadday dhaqaalo tay hadday siyaasad tahay iyo hadday mabda wax kastoo noloshay u baahantay haddaba xaggay ka timi weedhatani qadartee ama se qiimaheebay leedahay waxaa jirta xarako ama dhaqdhaqaaq bulsheed oo qarniyadii dhexe ka bilaabmay yurub dhaqdhaqaaqaasi waxaa loo yaqaanaa secularism secularka waxaa la yidhaahdaa waa dhaqdhaqaaq secular waa alladiini waa dhaqdhaqaaq diinta le nolosha ha laga saaro ama nolosha nolol maalimeeda ama siyaasada iyo wixii lamid aha laga fogayo dhaqdhaqaaqa secularismka la yidhaahdo oo tarjumo qaldanaya carabta qaarkood ku tarjumaan cilmaaniya yidhaha cilmaaniya maaha tarjumada saxi waa in la yidhahda alcaalamaniya nisba ila alcaalam addunawi wuxuu leeyahay encyclopedia ingiriiska britanic encyclopedia la yidhahdo volumka shanaad chapterka sagaalaad bageka sagaal iyo tobnaad daa'irat almacaarif albraytaaniya weeyaan wuxuu leeyahay waxaa bilaabmay dhaqdhaqaaq bulsheed oo u socda inuu dadka ka weeciyo aakhiro ku-fekerka una weeciyo inay dadku siiyaan ihtimaamka badan adduunye ku-fekerka wuxuu yidhi waxaa jirtay dadku qarniyadii dhexe inay aada uga fekeri jireen alle iyo maalinta aakhiro dunidana ay ka dheeraadeen sidaa daraaddeed baa waxaa bilaabmay doonista loo yaqaana buu leeyahy secularismka ama secularka allaadiiniga la yidhaahdo intu sii wadeen nimanka saakolobiliyaha qoray bay waxay leeyihin itijaahaasi wuxuu soconayay muddo waxaanu u socday dhammaantii isagoo ah xaraka mudaada lildiin wa mudaada lilmasiixiya isagoo ah xarako kasoo horjeeda diinta dhammaanteed iyo bisifa khaasa christianitiga leh wadaadada kristanka waa in laga saaraa dhaqdhaqaaqa nololeed dhammaanteed kiniisada fadhiya oo ka baxa siyaasada iyo maamulka iyo dhaqanka iyo waxaan oo dhan itijaahaasi wuxuu ka bilaabmay dunida reer galbeed qarniyadii dhexe sida uu sheegayo encyclobediyahaasi ingiriiska ah waxaan leenahay idan ereyga kan sheegaya le siyaasadda iyo diinta waa in la kala saara maaha erey ka yimi caalamka reer bariga ama muslimka iyo kuwa ka shisheeya toona waa erey ka yimi dhanka reer galbeedka idan waa laabudda inaynu derisno taariikhda reer yurub iyo mulaabasaadka iyo duruufta ay wadato ereyga kale ama sososoyo sosociology waxay ku sheegaan ideolojiyadani ay wadato waa inaanu si fiican u derisna taasi waxay keensanaysaa in aynu isku dayno inaynu waxoogaa taariikha ka bixino yurub iyo nolosha taalay halka waxaan ku hayaa markaasi waxoogaa ballaadhan oo ku saabsan taariikhda yurub laakiin waxaan isku dayaya inaan aada usoo koobo khaasatan taariikhda diinta yurub iyo dadka reer yurubkaa ka dhexaysay ilaahay qur-aankiisa wuxuu marka hore inoogu sheegay ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا إلى وحد إن من كريستان كا بلن بانو كقابل لكن وحي أي بلن كو قادم برك مدى يلوبي أكسونو دينتا كريستيانتي إما كسيدة يوجيدو أما يوطالو مالي قيب تشريعية أما سمالي جاري كسياسي لها سيسي صريح الله في المامو waxaan leenahay yurub waxay diintu soo gaadhay iyadoo muxarafba ah afraad yar baa reer yurub ay ka soo gaadhay diinta saxiiba waxaan jecelnay inaan ka soo qaadano markhaatiga qoraalada reer yurub waxay qoreen qoraaga reer yurub oo keligii waxay masalada tan ka qoreen inaynu waxyaabo yaryaro kamida soo qaadano waxaan leenahay qarnigii saddexaad intii laga gaadhayay dowladihii ka jiray meesha tan ama romaaniyiinta iyo wixii lamidi waxay ahayd dowlado wataniyiin aan diin rumaysnayn ama sanam caabud iyo wixii lamid ah dadkii u nisbe sheeganayay diintii nabi ciise loo soo dhiibayna waxay ahayd dad la cadaadiyo ka xaq ku taagan iyo kiisa qaybtii qaldanayd ee gaadhay mid kastaba madaxa laga tumo qarnigii afraad markay gaadhay ayaa waxaa soo galay diintii christianity-ga boqorkii loo yaqaanay constantine constantine muxuu kusoo kordhiya haddaba isweydiiye oraaga maraykan ee loo yaqaanay driver ee qoray buugga la yidhaha conflict of religion and science ayaa wuxuu leeyahay gaalnimadu ama wasaninimadu iyo shirkigu waxay soo galeen buu yihi nasraaniyadda ama diinta kristanka waxay ku soo galeen raadkii munaafiqiinta daraaddeed yacni bitaahiiri lmunaafiqiina aladiina taqalladuu wadaa'ib khatiira iyadoo ay dhacday buu yihi niman munaafiqiina inay booso sare qabsadeen dabeetana manaasib sare ay dowladdii ka heleen dabeetana ay khalkhal geliyeen buu leeyahay diintii driver qoraagaa maraykan wuxuu leeyahay constantine laftiisi buu yidhi oo boqorkii wuxuu ahaa buu yidhi munaafiq aan diinta marnaba ku dhaqmin cumrigiisoo dhanna dulmi iyo fujuur ku jiray aakhiru cumrigiisii buu yaryaro cibaadaystay buu leeyahay waa driver siduu qoray fisher ninka la idhaahdo waa qoraa ingiriisa isaguna waa taariikhda yani waa nimanka taariikhda qora buu ka mid yihi fisher muarikha ingiriisiga ee taarikhyahankiisina wuxuu leeyahy waa taariikhu uruba fi lcusuur lwusta ama history of europe in the medical period taariikhdaa buu leeyahy wuxuu yidhi kiniisadda buu yidhi odayadeedii hore waxyaabo badan bay iska aqbaleen buu yidhi iyagoo duruufta u hogaansamay isna lahaa malaa waxunba idin markaa gacanta ku wada dhigtaan bedeli doontaan waxyaabaha ay aqbaleen waxaa ka mida buu yidhi mabaadi'dii taallay mediterranean seaga oo ay ka mid ahayd in aaliha badani ay jirto waayo diinta masiixiga buu leeyahy ilaaha quraa lagu yaqaanay ee waxaa soo gashay fikradana saddexda ilaaha isku ilaaha ah trinityga waxaana u yaqaanay renan filosofka faransiiska ah isna wuxuu qoro uu leeyahy waxaa jirta buu yidhi haddii aynu rabna buu yidhi inaynu christianitiga si dhaba u darisno waa inaynu dib ugu noqonnaa buu yidhi maalmihii boolas boolas oo aan odhan kara buu yidhi diinta christianitiga waxba kama fahmin boolas waktigiisii baana la qoray buu yidhi tacaaliimta badan ee kiniisaddu ay haysato waxaana odhan karaa buu yidhi tacliimtii masiixu uu ka tegay asliga ahayd waabay ka luntay amase way ku khasaareen barinta ninka la yidhaahdaa isna wuxuu leeyahay fikradtaa ku dhodhow muaraka kale ama qoraaga kale ee ingiriiska ah ee waylis la yidhaaha macaalim taariikh ilinsaaniya qoray isna wuxuu yidhi waxaas ku soo kordhay buu yihi christankii nin la yidhaahdo shawli tartuusi ama bolos loo yaqaan buu yidhi ninkaas waxaa raajixa buu yidhi inuu yuhuudi ahaa inkastoo ay yuhuuddu yidhaahdaan buu yidhi annaga maaha waxaa raajixoo la ogyahay buu yidhi ninkaasi inuu ahaan jiray nin mucallin oo diin hore rumaysan oo intii aanu maqlin ciise soo bixitaankiisaba dadka diin u dhigi jiray markii uu tii ciise maqlayna isku dhex qalday labadiiba waday bolo sidaa u taqaanin mooyaane waa aabbaha kiniisada ama mabdaa dambe christanku ay rumaysay in waa ninka dhigay waa ninka ay ku kaliftay michael hert qoraaga maraykan michael hert la ydhahdo qoray buugga loo yaqaano the hundred boqolka nin buugga la ydhaha yani buug buu qoray la ydhahdo most influentia dadkii ugu taafiirka ama raadka badnaa dunida boqolkii nin baan qorayaa buu yihi taariikhda caalamka oo dhan ugu raadka badnaa yuu number one ka dhigay nebi maxamed buu number one ka dhigay liasbaabin ma ciise xagguu geliyay isagu waa masiixi haddana wuxuu ciise geliyey numberka saddexaad cumar bin alkhadaab numberka kontonaad buu geliyey gandi iyo hitler iyo meelahana tobanka horu kusoo daray wuxuu qoray ninkaasi boqol nin oo uu leeyahay waa boqolkii nin ee taariikhda caalamka marka la isku daro newton baa number two ka ah newtonkii fysigiska ayaa number two ka ah boqol nin buu qoray oo uu leeyahay waa boqolkii nin ee dunida ugu raadaynta badnaa nebi maxamed buu number two ka dhigay number one ka dhigay markaasuu ciise xagga dambe ku qoray number three markaasuu cadaynayaa muxuu ciise xagga dambe u geeyey iyadoo buu yidhi diinta masiixigaa dadka rumaysani ay ka badan yihiin dadka rumaysan diinta islaamiga ah maxaan haddana tan usoo horumariyey buu yidhi waxaan usoo horumariyey buu yidhi asbaab kow maxamed buu yidhi diinta islaamiga ah waxeeda oo dhan isaga ayaa la yimi buu yidhi cidi kuma taraxdee isagu wuxuu la yimi diintaasi weeyaan laakiin buu yidhi diinta masiixiga ah ciisa qaybta akhlaaqda ku saabsan unbaa laga dhaxlaya caqaa-idoo dhan boolos baa ka tegay buu yidhi yani wuxuu leeyahay waa lala wadaagaayo bolos baa dadkan badan ee arkaysaan divishinka badani bolos bay raacsiisayin buu leeyahay taas buu sabab uga dhigay inuu ciise xagga dambe anama ama number three meelahaasi inuu geliyo waxaan leenahay ninkan bolos la ydhaha marka waa ninka xaggaa ka jooga fikradooda laakiin wuxuu leeyahay muarikhan ingiriiska ahi bolos wuxuu ahaa buu leeyahay nin yahuudiya oo diin hore rumaysnaa oo soo galay diintaasi bale wuxuu leeyahay caqligiisa weli waxaa kusii jiray fikradii ahayd in ilaahyada wax loo qalqalo oo dabeetana dembi dhaafku sidaa ku yimaado ilaa xad uu sheegay buu yihi ciise inuu u dhintayba dembiyadii dadka kale inuu maydho koroskan iyo waxaan sababta keentayba waa caynkan buu leeyahy waxaan umalaynaya shahaadada ama markhaatiyada reer galbeedka aygaga filan inaynu in badan sii wadno siday diintii marka hore ay u inxiraaftay galbeedkaba soo gaadhay waa mar labaad oo ilaahay baaba qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy waid qaala allahu ya ciisa bna maryam a anta qulta linnaasi itakhaduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah qaala subxaanak maa yakunu lii an aquula maa laysa lii bixaq in kuntu qultuhu faqad calimta taclamu ma fii nafsii walaa aclamu ma fii nafsik inaka anta callaamu lguyuub maa qultu lahum ila maa amartanii bi an icbudu allaha rabbii warabakum wakuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim falama twafaytanii kunta anta araqiiba calayhim waanta calaa kuli shayin shahiid ilahay wuxuu qur-aankiisa inoogu tilmaamayaa aakhiro inta ilaahay soo taaga nebi ciiseba in la odhan doono war maadaa yidhi ciisaw dadka ilaahya iga dhigta dabeetana ciisa inuu odhan doono ilaahayow anigu wixii aada fartay unbaa dadka u sheegay shaqo kuma lihi waxaasi oo dhan ciise inuu gaadhsiin doono markaasi anigu waxaan ku yidhi an icbud allaha rabbi warabakum wardada waa la caabuda aniga iyo idinkaba isagaa inoo rabbiye intii aan la joogayna markhaatiga anaa ku furayo buu yihi ilaahayow intii dee aan geeriyooday ka dambaysayna adaa warhaya wixii dambe ay sameeyeen waxaan leenahay marka inkastoo ay midhi ma jirto diin samada kasoo degtay ilaa shareeco iyo qaanuun baa la socday laakiin waxaan leenahay christianitigu yurub markuu soo gaadhay wuxuu soo gaadhay isagoo muxarafa wuxuu soo gaadhay isagoo aan qaybtiisii tashriicigaa wadanin waayo ciisa almasiix wuxuu ahaa nebi loo soo diray reer banu israa'iil waxaana ciise loo soo diray inuu saxo inxiraafaadkay geliyeen diinta reer banu israail shareecada ciise u haystay markaa waxay ahayd tawraad sharcigeedii inuu ku dhaqmo laakiin wixii ay khalad geliyeen ayuu saxayay sidaa daraaddeed injiil min xaysu tashriic waxay ku xidhnayd tawraad lafteedii laakiin way iska tuureen intii kale oo dhan waxaan leenahay markaasi yurub waxa soo gaadhay inaanay xukum ka dhigan ilaahay kitaabkiisii ilahay wuxuu leeya waliyaxkum ahlu linjiili bimaa anzala allahu fiih ahlulinjiilku ha isku xukumaan wixii alle usoo dejiyey baa layidhi laakiin marnaba may dhicin inay isku xukumeen bal eh waxay leenahay way ka tageen waayo dowladdii romaniska markii koowaad ee constantino meesha qabsadayba inkastoo boobabkiiyo waxaasi sulto ay heleen waxay ogolaadeen qaanuunka rumanigii inuu noqdo qaanuunka dowladda iyaguna inay xukumaan alaxwaali shaksiya faqad guurka iyo geerida iyo dhaxalka waxyaabaha yaree nooca ku saabsan inay kiniisadu maamusho laakiin qaanuunka dowladdu inuu ahaado maxay alqanuun arumani iyagoo daliishanayo weedhoodii ah icma liqaysar liqaysar wamaa lilaahi lilah si kastaba ha noqoto waxaan leeyahay marka koowaad kiniisadda waxa ay soo gaadhay diinta masiixigaahi iyadoo aan sax ahayn galbeed waa kow taasi waxay sababtay inay kiniisadu isticmaashay kelimatu samaa laakiin ay dadka xukuntay aanay se ku xukumin ilaahay kitaabkiisii ay ku xukuntay wadaadku wuxuu doonay idan xukumkay wadaadadu qabsadeene christianitigii lalahaa meeshaha laga fogeeyo maaha in ilaahay kitaabkiisii waayo ilaahay kitaabkiisuba ma soo gaadhina laguma xukumin laakiin wuxuu ahaa maxay ra'yigii kiniisadda waxaa loolamaya marka waxay ahan wadaadadii kiniisada iyo iyo nimankii siyaasiyiinta ama bulshadii kale oo isku haysta cidda xukumaysa dadka oo ku xukumaysa cid waliba dee ra'yigeedu wadaadka laftiisu dabiskaxdiisu ma sitaay kitaab ma sito wuu sheeganayaa kalimatu samaa taasi waxay abuurtay in rijaalulkiniisa tuqyaan aada iyo aada u tiro badan le ay sameeyeen mathalan kiniisadda waxay leedahay ciise ayaa wuxuu ku yihi butras butras waxa weeyaan xawaariyiintii nebi ciise ninkii u weynaa ayuu ciise ku yidhi bay idhaahdeen dhagaxaasi baad ka dhisaysaa kiniisadayda abwaabu ljaxiimna lan taqwi calayha mafaatiixda malakuutu samaawaat baan ku siiyey wax kastoo aada dhulka ka xidho samadana waa laga xidhay yani waxaad adigu xagga ka tidhaahdo xagga allana waa ka maqbuul wadaadka kiniisada meesha u sarreeya wuxuu isagu xaggan ka yidhaahdo xagga allana way ka soconaysaa wuxuu yidhi bay yidhaahdeen ciise maa taxulluhu cala alardi yakunu maxluulan fi sama waxaa dhulka ka furtana cirkana waa laga furay idan wadaadka kelimadiisunbay ku xidhantay inuu isagu wax yidhaahdo waxa kale oo markaasi soo baxay kiniisadii inay yidhaahdeen waxay arrintaa ka tartiibiyeen butras meeshii uu ku geeriyooday horta in kiniisada magacaasimadeeda laga dhigo roomuu ku geeriyooday dabeetana in loo soo raro kiniisada halka weyn ay ka dhisnaanaysa halkaasi waxaa bilaabmay markaasi kiniisadu inay bilowdo duqyaan tiro badan leh gumaysi tiro badan leh duqyaan ruuxiyay bilaabeen oo ah inaan cibaadaduba dadka meelnaba kaga asixin wadaadka gacantiisa mooyaane kristan noqon maysa haddaan wadaadku biyaha ku gelin oo baptisationka haddaan lagugu samaynin inta marka dhalato inta lagu soo qaado wadaadku biyaha ku quusin maba masiixiyoobi kartid xataa wadaadku haddaanu salaadan ku tukanin kaama ansaxayso hadda intaad kiniisada timaado ku tukanin dembigaaga cidiba dhaafi mayse wadaadku haddaanu kuu dembi dhaafin oo isagu odhan haloo dembi dhaafo ilaa xad bay noqotay duqyaankii wax walba wadaadkuna ay ku xidhnaato waxay gaadhay wadaadka xadhiggii badnaayo dadku uu ku xidhnaa in uu wadaadku la yimi caqiida aan maskaxda dadka mari karin rumeeya saddex ilaah oo haddana mid ah waa arrin aan loojka bini aadamka marin saddex weeyaan three sical to one waa waxaan sinaba ilmaha yar ee xisaabta loo dhigaa ma aqbalayo saddex baa hal lamid ah taasi waxay noqotay inay ku qasbaan wadaadadii inay dadka rumeeyaan waxay idhahdeen markaasi caqliga iyo mantaqa laguma niqaashi karo mar hadduu wadaadku yidhi kalimatu samaa afka ilaahay buu ku hadlaya divine right wax la yidhahda buu leeyahy waa muqadas qadaasatulbaaba waa idinka maqla divine right buu leeyahy mar hadduu divine right yahayna kalimatu samaa buu ku hadlaya wixii afkiisa ka soo baxay allana waa yidhi cidi kama daba odhan karto markaas idan muran iyo doodi ma jirto maxamed qotob kitaabkiisa laydhaha madaahib fikriya mucaasara isagoo masalada tan ku tilmaamaya inta badanna aad mooda inaynu isaga kasoo qaadanayba ayaa wuxuu yidhi waxay arrintaasi xasuusisaa buu yihi markaan wadaadka arrintiisa xasuustaba jaahiliyadda cusub maamulkeedan dambe qarniga labaatanaadna mid lamida bay nagu dhaqeen buu yidhi oo ah waxa loo yaqaano united nationska oo qola tiri wax allaaliya waxaanu anagu diidno lagama hadli karo kadalik erayga viso la yidhahdaa muxuu macnihiisu yahy inay tahay mooyaane waxaanan anagu doonaynin cidima soo qaadqaadi karta weeyaan haddii aada soo qaadqaadaan falyaqus innaas dadku afka ha wada qabso waxa la kala dareero lama wada hadlayo idan vito waa uuna arrintii boofkuu lahaayoo la siiyey un qolada siyaasiyiinta ah oo dabeetana qoladan waaweyn ay kuwa mustadacfiinta ku gumaystaan waxay ahayd dimuqraadiyadday dunidu inoogu dhawaaqayso inay mu-asasada ugu weyne dunida looga taliyo in dimuqraadi laga dhigo haddii dimuqraadi uu dhab yahay laakiin isaga laftiisa shaar la gashada ah waxaan leenahay marka waxa dhacday wadaadadii inay yidhaahdeen wax walba anagaa leh caqligu ma fakero bale xataa saynisiskii iyo wixi ay sheegayeen oo dhan bay ka hor u yimaadeen bale caqaaidii iyo wixii oo dhami islaamku wuxuu tilmaamaya ilahi wuxuu leeya qul inamaa acidukum biwaaxida an taqumuu lilahi matna wafuraada uma tatafakaru islaamku wuxuuna leeyahy waxaa laydinku waaninaya mid ku dhow mid mid iyo balabalaba waxaa doontaan ba isu raaco fakera baa layidhi maskaxda isticmaala gaalada markay diimo kala sheegeen ilahay wuxuu leeyahy qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin inta lasoo sheegay waxyaabo badan ayaa ilahay wuxuu leeya allahu khayrun ama yushrikuun aman khalaqa asamaawaati waalarda waanzala lakum min asamaai maaa faambatna bihi xadaa'iqa data bahja maa kana lakum an tunbituu shajaraha ailahun maca allah bal hum qowmun yacdiluun aman jacala alarda aman jacala alarda qaraara wajacala khilaalaha anhaara wajacala laha rawaasiya wajacala bayna albaxrayni xaajiza ailahun maca allah bal aktaruhum laa yaclamuun aman yujiibu lmudira ida dacaahu wayakshif suuca wayajcalukum khulafaa alard ailahun maca allah qaliila ma tadakaruun أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أنت وحول بين هاي الشيء ولا يدي وار الله إله كلا دنع ودواته إيا اللي يديها دوتي لربا كينا دليلنا يعني سلف روح وقل ياهي caqliga bini aadamku inuu isticmaalo laakiin kiniisadu way gumaysatay dadkii xaq dhaqaale way ka gumaysatay oo masalan kristo ninka la idhaahdo reer galbeed kitaabkiisa la idhaha almushkila alakhlaqiya wuxuu leeyahy yani wuxuu ku sifaynaya wuxuu yihi inkastoo buu yihi masiixiyadu ay dadka ugu yeedho tawaaduc iyo faqri iyo soon iyo warac iyo naxariis haddana buu yihi wadaadadii waaweynaa iyaga dhankooda wuxun baa jira buu yihi albadku walaxaadiiu lmutaaniqa maca annisaai wa shuhrat lmajaalis alqaata walcajalaati walkhadami walarbaax aljasima walmaraadi wuxuu leeya wadaadadu iyagoo dhanka tumashada iyo xooluhun bay xigeen haddana dadka wuxun bay lahaayeen faqiirnimada iyo kanbaa fiican iyo waa kan wildiran waa odayga maraykan ee qisat lfalsafa qisat alxadaara iyo qisat alfalsafa labada buga la idhahde waa weyle ayaa wuxuu leeyahay kiniisadu waxay noqotay buuri akbaru malaaki lardi wa akbaru saadati liqtaaciyiina fii uruba dhulka ugu badan ee yurubna iyadaan ahayd buuri saada federal systemki ama dhulgoosigina iyagun baaba ka boqora ahaa buuri markaasuu wuxuu tilmaamay dayrka salda meesha la yidhaahdo qura kiniisadu lahayd shan iyo toban kun oo qasri baa ku yaalay buuri waa meel kiniisadhagleeda qura ayaa shan iyo toban kun oo qasri ku yaalay san george dayrada kale la yidhahda iyagu lahaayeen alfayn min rafiiqi lard laba kun oo addoon buu haystay buuri elquenfito wadaadka la odhan jiray isagu wuxuu ahaa buu yihi labaatan kun oo addoon buu keligi haystay idan waxay noqdeen xoolihii dadkao dhanna way qaateen wales qoraagii la odhan jiray ingiriis baa wuxuu yidhi kiniisadu buu yihi cashuur bay dadka ka qaadi jirtay weliba buu yihi cashuurta ay dadka ka qaada way sii kordhisay buu yihi waxay samaysay buu yihi dariiba cusub oo la idhaahdo dariibat lcushuuri calaa ricaayaha weliba arrintii way kasii badisay boobkii yohana athalis alcishruun john kii labiyo labaatanaad wuxuu soo ragay buu yihi cashuur cusub oo loo yaqaana buu yihi dariibatu sanati lula qofku sanadka koowaad wuxuu shaqeeyo oo dhan waa inuu kiniisada ushuba kadib baad shaqada inta dambaad adigu leeday ama sanadka hore gebigiisuba waxaad shaqaysaa waa cashuur idan dhaqaalihii dadka way ku kantarooshay oo madaxa ayay qabsatay duqyaan cilmiyabay samaysay oo wixii la odhan jiray aqoontii soo kordhaysay dunida gebigeediiba way joojisay waxay qoreen kitaabadooda shuruuxdiisi iyo wixiisibay isu geegeeyeen dabeetana waxay qoreen buog loo yaqaano christian tebography christian tebographygu waa macluumaadka kawniga ay kiniisadu rumaysnayd ayaa laysu ururiyey nin allaaliya ninkii khilaafabaa layidhi waa dil aan dhiiggiisu dhulka u dhicin waa sababtii keentay markaasi in mashkilada weyne ay ka dhacdo markii ay culamo kamida culamadii saynisku la yimaadeen fikrad odhanaysa dhulku waa kurawi waa golob dunidu ama dhulku waa kurawi markay la yimaadeen kubad oo kale maxaa qabsaday caalimkii bolandiga ahaa iyo caalimkii talyaaniga ahaa labadii caalimee talyaani ahaa waa galilo covernicos iyo brono maxaa ku dhacay saddexdaa nin waxaynu garan karnaa kiniisadu wixii ay ku soo rogtay waxay soo rogtay axkaam aada iyo aada u qallafsan oo adag cobornicos maxaakimu taftiish intay daydeeyayeen buu dhintay oo isaga lama qabanin bronona isaga inta la qabtay ayaa lagu xukumay dil aan dhiiggiisu dhulka u dhicin taa macnaheedu waxa weyaan in la gubo waa la gubay galiilana markii la qabtay xabsiga lagu tuuray ayuu hi war waa iskaga noqonaya wixii oo dhan dabeetana isagoo aan rumaysnayn bay idhaahdeen ayuu xabsigii laga soo daayay markuu yihi war waan ka noqonaya waxaasi oo dhan maxaakimu taftiish waxaa la yidhaha waayadaa waxay xukumeen waxay gaadhayaan saddex boqol oo kun oo qof bay kiniisada maxkama taagtay laba iyo soddon kun way gubtay iyagoo nool oo uu ka mid yahay caalimka dabeeciga fiisiiyaha kii macruufka ahaa ee barono la odhan jiray waa sida uu qoray saaxibul inxitaab boqol iyo afar iyo konton bejka ah waxaan leenahay kiniisadu waxay la timi markaasi inay tidhaahdo anagunba afka ilaahay ku hadlayna dunidao dhanna annagaa ka warrabna waxaanu sheegna unbaa dhaba ciddii weedh ka keentana maxkamadaa leh waa in dil lagu qaado arrimahaasi markay isbiirbiirsadeen waxaa dhacday kiniisadu iyadoo diin dadka ugu yeedhisay in iyada akhlaaqdeediba dhimatay qisat alxadaara wildi oran ninkii la odhan jire qoray majalada koob iyo labaatanaad ama volume-ka koob iyo labaatanaad sabxadda saddex iyo siddeetan ilaa lix iyo siddeetan wuxuu ku tilmaamaya akhlaaqiyaadkii aadka u dhacay ee wadaadada ee meeshaasi ka dhacay xad buu leeyahay bay gaadhay mansabkii boobnimadaba rishwo iyo wax dara lagu fu lagu gaadho ay noqoto buu leeyahy inaanay waxbaba wadaadadu ka xishoonin waxaa kaa inagaga filan malaa cid kale iyo nin dhegaysane wadaadad kamida wadaadaduhu waxay qortay hadda katrin wadaadadii la odhan jiray waxay tidhi innaka aynamaa wallayta wajhak سواء نحو القساوسة أو الأساقفة أو غيرهم من رجال الدين أو الطوائف الدينية المختلفة أو الأحبار من الطبقات الدنيا أو العليا سواء كانوا صغارا في سن أو كبارا لم ترى إلا شر والرذيلة wadaadada bay tihi kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn kuwa bari iyo kuwa kuwa yaryar noocaad eegtaba bay tihi haddaad xagga wadaadada eegto shar iyo rasiile iyo balaayo baad arkaysa waa wadaadata ka qortay ee maaha nimanka kale ay ishayeen waxaan leenahay waxay gaadhay xada aada u foolxun marka wadaadadii dhowr qaybood bay noqdeen qola fusuqa iyo waxaasay iska wadeen qolana waxay idhahdeen war waxaan weyn xad loo sameeya dabeetana kiniisada iyo wixiiba way ka tageen waxay ibtidaaca ku sameeyeen raahibnimada waxa loo yaqaano raahibnimadu laakiin iyana waxay timi la timi cajaayiba aada u qosli doontaan markaan in yar idinka sheego qoraaga reer galbeed ee la yidhahda likey buuggiisa la yidhaahdo history of european morals taariikhu akhlaaqi uruba taariikhda akhlaaqda yurub ayaa wuxuu yidhi isagoo ka waramaya wadaadadii buuragaleynka noqday ee xabaaradii iyo magaaladii iyo wixii oo dhan iskaga tegay waxay ku dambeeyeen wuxuu yihi wadaadadaa kale iyagu waxay idhaahdeen naftan loo nimcaynayo way nimcada laga daayaa taariikhyahanadu waxay sheegeen buu yihi wadaadkii la odhan jiray buu yihi macarius inuu hurday lix bilood meel mustanqaca dullaacad buu lix bilood hurday buu yihi isagoo qaawan si jidhkiisa ay u cunaan dubaab sun ahay waxaanu sidi jiray buu yihi jawaan xadiida waa naftu rabaa inuu cadigo saaxiibkiisii kaleo wadaad kale oo osibase la odhan jiray isagu laba jawaanoo xadiidana wuu sitay saddex sannadoodna wuxuu ku jiray baa la yidhi aal xunoo goofa wadaadkii isaga yuuxana la odhan jiray saint john ninkii la odhan jiray weeye saddex sannadood buu ilaahay ku caabudayay buu yihi lug qura oo aanuu weli lugta kale isku taagin habeennaba saddexdaas sannadood ma seexan markuu daalo buu yihi dhabarka ayuu dhagax ku yaro tiirin jiray waxay ahaayeen buu yihi wadaadada raahibiintaha inta badan dharka may xidhan jirin sida waraabahu may isaga socon jireen oo kelintooday ku jireen wuxuu leeyahay nimanka jidhkooda dhogorta ka baxday ayaa asturi jirtay mararka qaarkood wuxuu yihi waxay ku socon jireen afartaba ilaa naftay rabaan inay cadibaan labada gacmood iyo labada adigba way ku socon jireen sida bahalada dabeetana waxay ku noolaan jireen buu yihi masaajaatu subax booraan dacwooyinka bay geli jireen iyo godadka yarar ee laga guuray iyo xabaalaha buu yihi inta badan waxay cuni jireen xashiiska iyo caleenta buu yihi waxay u arki jireen buu yihi jidhkoo la maydhaa inay ka hor imanayso ruuxda iyo tahaaradeeda sidaa daraaddeed buu yihi kooda ugu cibaadada badan leh wuxuu ahaan jiray kooda ugu nijaasada badan leh masalan wadaadka la yidhaahda buu yihi athaymes wuxuu sheegay raahibkii antoni la odhan jiray lam yaktarif isma qasla rajulayni tuula cumrigii buu yihi dembiga lugamaydka la yidhaahda buu yihi weligiiba ma gelin wadaadkaa raahibka la yidhaahdo abraham waa wadaad kale wuxuu yihi wadaadkii la odhan jiray abraham isagu wejigiisa iyo labadiisa aadin konton sannadood biyama marin buu yihi kufkiisa iyo wejigiisa toona raahibkii iskandariya isagu isagoo calacalaya oole dadkii wuu xumaado waa asafaha ayaa wuxuu yihi waar wakti baanu noolay weji maydhka aanu xaaraan u arki jirnay iminkana xamaamaabay samaysteen buu yihi wuxuu ka xanaaqsanaa isagu markaa dadkan xamaamada helay raahibiintaasi dunida way socon jireen dabeetana caruurtay xadi jireen waayo iyagu ma guursadaan waxaanay u baahan yihiin diintii cid ay u tarbiyeeyaan kayntana way joogaan markaa magaalooyinka inta la galaaba caruurta la xadi jiray oo kaynta lala geli jiray si iyagana wadaada looga dhigo raahibada qaarkood markaa waxay ku caanbaxeen markay magaalada soo galaan in caruurta magaalada o dhan guryaha lagu xidho embarius raayibka loola jiray baa la yidhi yurub magaalada lagu arko ilmaya suuq ba mari jirin waxay ahaan jirtay in guryaha lagu wada xidho si aanu wadaadkaasi u arag waxay xag bay gaadheen baa la yidhahdaa intay waalidkii ka xoog bateen xataa ilmaha yare la kaxaysto dadku ay ammaanaan waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan nimankan buurta galay malaa iyagu rag yar bay ahaayeen ee dad badan may ahayn ma aha balaaneedno isla kitaabkii ninka qoray wuxuu soo arooriyey wuxuu yihi wadaadada tiradoodu aada bay u bateen arrintooduna way adkaatay dadka indhahoodiina way buuxiyeen tiro badnidooda haddaan wax idinka tilmaamo buu yihi cid tirisay ma jirto laakiin aan idiin sheega buu yihi ciid alfusx waa iisterkaa filaya ciidan la ydhaahdo ciid alfusxiga qura buu yihi waxaa isu iman jiray konton kun oo wadaad oo kayn gala kaymaha inta laysaga soo baxo ayaa laysu iman jiray ciid alfusxiga matala wuxuu yihi qarnigii afraad wadaad quro ka mida wadaadada kayngalka ahi ayaa shan kun oo wadaad haystay wadaadada kayngalkaa matalan wadaad ka mida saraabiil wadaadkii la odhan jiray toban kun oo dhalinyaraa buu haystay oo keligii sheekh u ahaa qarnigii afraad gabagabadiisii buu yidhi dadka masar degan iyo wadaadada kaynta galaa way sira leekaayeen buu leeyihi masar oo dhan ummadda degsaba iyo wadaadada kaynta galaa way sira leekaayeen idan kirisadii labay noqotay qayb fisqiga dabaalatay wadaadadeedii iyo qolo tiri dunidan iyo waxeedhabaha laga hijroodo oo malaada sida kuweenan buurta galee suufiyiinta aynu ku sheegnoo kale iyana raameeyey oo buurta galay waxay leenahay kiniisadii waxay la timi waxyaaba aada u tiro badan oo aada adag oo nolosha ka wada gedisan intaa waxay ku darsato mawduuca aynuu socono xumaantay la soo baxday waxaa ka mid ah sukuki lagufraan tibir la yidhaahdo bay bilaabeen majmacii latran kun sagaa kun laba boqol iyo shan iyo tobankii taariikhdu markay ahayd bay kiniisadu isu timi dabeetana waxaa lasoo saaray go-aanka ah tigidhka dambi dhaafka inay jarto kiniisadu tigidh baa la sameeyey tigidhka waxaa ku qoran rabbunaa yarfuc yarxamuka ya fulaan wayashmaluka biistixqaaqaati lummati alkuliyati alqudsiya wa ana bisulطaani rasuuli lmucطi li majmaci latran kun sagaa kun laba boqol iyo shan iyo tobankii taariikhdu markay ahayd bay kiniisadu isu timi dabeetana waxaa lasoo saaray go-aanka ah tigidhka dambi dhaafka inay jarto kiniisadu tigidh baa la sameeyey tigidhka waxaa ku qoran rabbunaa yarfuc yarxamuka ya fulaan wayashmaluka biistixqaaqaati alummati alkuliyati alqudsiya wa ana bisulطaani rasuuli lmucطi li uxillaka min jamiici alqisaasaati walaxkaami waalaa'ilaati alkinisiyati alati istawjabtaha وأيضا من جميع الأفراد والخطايا والذنوب التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة ومن كل علة وإن كانت محفوظة لأبينا الأقدس البابا والكرسي الرسولي وأمحو جميع أقدار الذنب وكل علامات الملامة التي ربما جلبتها على نفسك في هذه الفرصة وأرفع القصاصات التي كنت تلتزم بمكابدتها في المطهر وأردك حديثا إلى شركة في أسرار الكنيسة وأقرنك في شركة القديسين أردك الثانية إلى الطهارة والبر اللذين كان لك عند معموديتك حتى إنه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي يدخل منه الخطاة إلى محل العذاب والعقاب ويفتح الباب الذي يؤدي إلى فردوس الفرح وتقركي تقرك عساي كنيسة شركة tigirkani wuxuu sheegaya weligaaba soo dambaaba waxaad doonto samee waxoogaa lacaga markaad keento wadaadku tigirkaasi wuu kuu geynaya dembigaagiiba taasaa lagu dhaafay bay idhahdeen cibaadadan badan iyo waxanba ka baxa dembi dhaafkoo fudud isagoo tigidhaa buu jaahis ku yahay kiniisada gudaheeda wuxuu leeyahay weylis qoraagii la odhan jiray ee ingiriis macalim taarikh alinsaaniya buuggiisa la yidhaahdo kiniisada buu yihi haybadeedii iyo waxay lahayd oo dhan way ka tagtay buu yihi weliba waxay ku darsatay buu yihi nidaam istaxilla nidaam cusub oo kale soo saarto o ah dadka in la siin karo qaar fursad uu dambaabi karo matalan waxaan leeyahay u kiniisadu imanaya markaa waxa laleeyahay adiga waxaa lagaa dhaafay labaatan casho suuqa gal labaatanka soo socda gal suuqa waa lagaa dha waa nidaam istaxilla yacni dunuubta qaar in lagu markaasu wuxuu leeyahay weyli ceebaheedii hore ee nidaamu taxilla waxay ku darsatay buu yihi sukuukul kufraanki tigidhkii dambi dhaafkana way ku darsatay dabeetana meeshiiba way dhimatay waxay leenahay marka waxaa mashkiladii badatay kiniisadii intay waxay doonto samaysay ayay wax allaaliya wixii kasoo horjeedtana waxay u samaysatay maxkamad la yidhaahdo maxaakimu taftiish maxkamadaas waa maxkamada wildiurant odaygii la odhan jiray uu yihi wax kastoo kaleba haddaan ka dhaafna buu yihi kiniisadda shuduudkii jinsiga ah haddaan ka dhaafna buu yihi xubihii kale oo dhan ay sameeyeen haddaan dhaafno kolnaba suurtagal maaha buu yihi maxaakimu taftiish in taariikhdu ilowda wadaadada wax kaleba haddii laga dhaafo buu yihi marnaba taa iyada lagama dhaafi karo waylisna wuxuu yidhi qarnigii saddex iyo tobnaad waxay soo saartay buu yihi kiniisadu maxkamatu taftiish albaabawiya oo wadaadka cid kastoo iska hor yimaadaanba madaxa goynaysa wadaadka bilaabay buu yihi magaxumadiisa waxaa la odhan jiray innocent athalis innocent dasen ninkii innocentka ay aan dembigaba lahayn ayaa maxkamadan samaystay dabeetana dadku madaxa kaga goray wuxuu leeyahay waxay maxkamadani samaysay iyada wax laga warrami kara maaha waa kanadi nin saddex boqol oo kun ka badan oo qofaba ay xukuntay oo ay laba iyo soddon kun oo qof ku xukuntay dil aan dhiiggiisu dhulka u dhicin intaasoo dhan markaynu soo dhaafno aynu u weecano jaanibka siyaasiga oo ah mawduuceenu kuku saabsan kiniisadu waxay samaysay fuqyaan siyaasiya awalan waxay tuurtay ilaahay xukunkiisii oo way ka tageen taaniyan waxay yidhaahdeen waxa aanu leenay sulta zamaniya temporal sultaa bay yidhaahdeen sultada tani waa maxay waxay leeyihin iyagoo aan marnaba odhanin ilaahay sharcigiisa dadka ha lagu xukumo ayay waxay yidhaahdeen waa in boodku uu hoos yimaadaan boqorrada iyo cid wal oo dhamiba oo uu odayga boodka ahay cid walba xukuma waxaa soo baxay markaasi cajaa'ib aada u yaa badan leh albaba nicola boobkii nicolai ee koowaad ayaa wuxuu soo saaray bayaan odhanaya ina ibnullahi ansha alkiniisa buu yihi inankii ilaahay baa kiniisada sameeyey bian jacala rasuulu butras awala ra-iisin laha isagoo xawaarigii butras la odhan jiray ka dhigay buu ihi ra-iiskii koowaad asaaqifada roomana waa dhaxaltooyada xaqa ee xidhiidhka ah ciddii xaqa u lahayd wadaadka boobka ahi buu yihi waa mumasilu llaahi calaa dahri lard waa ninka ilaahay uga wakiilkee masalaya dhulka korkiisa yajib an takuna lahu siyaada alculya wsulطaan alacdam cala jamiic almasiixiyiin waa inuu helaa buu yihi siyaadada iyo sulطaanka ugu sarreeya masiixiyiinta o dhan xukaaman kanuu aw maxkuumiin dabeetana waxaa la yidhi waa inay sultada kiniisada wada hoos yimaadaan waxaa dhacay markaa qisooyinka ugu cajabta badan leh ee yurub ka dhaca masalan history of europe sida uu qorayo fisher ninka la yidhaahda wuxuu leeyahay qiso aada u caana baa jirta masalan qisaska wadaadada iyo dhex maray aan laba qiso qura idin soo qaado sida uu qoray fishar ama se uu qorayo ninka loo yaqaano wildiurad qisat alxadaara mujaladka afar iyo tobnaad wuxuu ihi helbrand ninkii la odhan jiray helbrand saa magaca ka muuqata waa magac jarmal u eg waxay ku sharxi jireen buu yihi dadkii casrigiisaa noolaa ashucla alkhaalisa bay odhan jireen wadaadka kan waxaa boobnimada loo doortay kun iyo saddex iyo toddobaatankii kadib markii uu sideed boob usoo shaqeeyey weliba ninkan cajabtiisa baa la yidhi qisiisba muu soo marin isagoon qisiis soo marin baa mar qura qisiisnimadii inaysa la siiyaa loogu daray boobnimadiina weliba waxay dhahdeen maalintii la dooranayo wuu ka yaro warwareegay isagu laakiin dadkii oo dhan baa qayliyey iyagoo leh ina alqadiisa butras yuriid an yakuna helbrand badan bay idhahdeen butraskii koowaad baa raba inaad boob noqotee boob noqo dabeetana boob buu noqo wuxuu la baxay magaca loo yaqaan jiro gerigii toddobaad helbrand markuu boobka noqday ayaa waxaa la iskhilaafay boqorkii jerman ka talin jiray ee la odhan jiray henrigii afraad boqorka iyo jiro geri waxaa dhex maray qiso aada u cajiiba qisadan cajiibkii waxay tilmaamaysa waxaa la isku qabtay mas'alada tacyiinaadka loo yaqaano yacni boosaska wadaadada la siinayo iyo sida loo cayimayo ayaa la isku qabtay markaas buu jiro jiri ninkii la yidhi wuxuu sameeyey uu soo saaray qaraar uu leeyahay waxaan xaaraam yeelay manaasibta wadaadnimada in la iibiyo ko wadaad inuu guursadana waan xaaraam yeelay wadaadadii baa bal iska guursadee baa la yidhi dabeetana wadaad inuu guursadana waa mamnuuc kadibna wuxuu sameeyey wax alaaliya wixii wadaad uu guursaday ama rushwo iyo wax meesha kusoo gaadhay buu eriyey taasi waxay keentay shan wadaad oo la taliyaal u ahaa hemerigii afraad ayuu shantiiba casilo shaqadii ka eriyey dabeetana mashkiladii way sii badatay wadaadkii bamberg joogayna magaalada bamberg la yidhahda in germaniyana wuxuu yidhi isaga arrintiisu madmadoobay ku jirtaaye adigu waa inaad xoomo degdeg utaa u timaada boqorkii hemeriga afraad la odhan jirayna isna wadaadada wixii ku kacsanaa wadaadkan buu isu ururiyey afar iyo labaatan wadaad buu shiru qabtay arrintii markii la wadwaday waxay isku raaceen inay iyana casilaan boobka boobkiibuu isla yidhi waanu ku casilay markaasaa weliba waxaa ku raacay wadaado lambardiya meesha la yidhaahdo joogi jiray arrintaasi waxay keentay warqadii in loo soo diro boobka oo uu boqorku leeyahay waa ku casilay nimankaasina ay kula saxeexan yihin warqadda waxaa ku qoran min henry almelik biamri illahi la biliqtisaab ilaa helbrand alraahib almuzayif lalbaba boqorkii jarmal wuxuu soo qoray warqadani waxay ka timi buu yidhi hemerigii boqorka ku ahaa ilaahay amarkiisa ee aan waxba boogin waxaanay ku socotaa helbrand oo ah wadaad forgeria oo aan boobna ahayn buu yidhi warqadaasaa loo diray roomay warqadii tagtay markay roomo tagtay ee la akriyey ayaa wadaadadii wadaadka la joogay cadaabay ismadax mareen boqol iyo toban wadaadoo meesha joogay waxay dhaheen ninka warqada sida hala dilo intaa boqorkaba la gaadhin ninka warqada sida hala dilo wadaadkii baaba ku guntaday in la nabadgeliyo ninkii warqada siday wadaadkii markaa wuxuu soo saaray awalan henryow jannada waa laga xaaraantinimeeyey mamnuuc haaniyan lacna baanu korka kaa saaray buu yidhi haalian boqortooyadana waa lagaa casilay maanta laga bilaabo boqor ma tihi raabican waxa laaliya wixii dad ee dhaartay ee masiixiya ku dhaartay inay daacad u noqdaan boqorkowna haddaan boogti ahay dhaartiini waa idinka cabsiyey waxba laydinma raacaa haddaa caasidaan ninkaas wadaadkii taas buu soo saaray oo ah isaguna inuu leeyahay boqorku waa inuu dhacaa arrintii boqorkii iyo boobkii way adkaatay yani waxaad dareemaysaa suldadii boobabku xadkay gaadhay boqor dhanoo wadan haysta inuu yidhaha waan ku casilay dadkuna ma aqbali karaanoo way kaa hadhayaan in la yidhaahdo henry wuu dadaalay wuxuu isu ururiyey waxoogaa wadaadoo ninkan ku kacsanaa dabeetana wuu shirshiriyey arrintii wadaadadii wuxuu gaadhsiiyey otrax meeshan la yidhaahdo wadaadadeedu waxaa la yidhi membarka iyana ka nacdale wadaadkii boorkii meesha la haystay arrintii way adkaatay markay adkaatayna nimankii barsaabadii iyo ashraabtii iyo dadkii kale noobaladii wadaadkii boobka ahaabaa taageerada la siiyey dabeetana inta shir la qabtay ayaa nimankii gobolada haystiya wixii oo dham inta isu yimaadeen ayaaba boqorkii loo yeeday waxaa la yidhi boqorow dhegayso tribor magaalo la yidhahdaa lagu shiray dabeetana waxaa la yidhi waa lix iyo tobankii octoobar kun iyo lix iyo toddobaatankii waxaa la yidhi boqorow dhegayso labiiyo labaatanka february ee sanadka soo socda waa octoobar markaa labiiyo labaatanka february ee sanadka soo socda haddii aanad ka keenin toobadaadii boobka boqor kalaanu dooran waa inaad boobkii u tagtaa dembi dhaaf waa inaad ka keentaa caddayna inuu boobku dembigaagii dhaafay waa ilaa boqor kalaa la dooranaya arrintii way ku adkaatay ninkii jiro jeri dunidiiba cidhiidhibay ku noq henry dunidiiba cidhiidhi bay ku noqotay gurigiisiibuu iska galay saddex maalmood buu gurigii ku jiray dabeetana wadaadkiiba warqad u diray uu leeyahay waan soo socdaa talyaanigaana kuugu imanaya dembi dhaafna waan doonaya waa boqorkii dhammaay ummadda dhan u talinayay wadaadkii buu leeyahay dembi dhaaf baan rabaa waana roomaanan imanaya waan soo socdaa wadaadkii wuxuu ugu jawaabay aguburg magaalo la yidhaahda baan u safrayaa ee imid mis ayuu ugu soo jawaabay lama hadale waa iska soo socda buuraha alif loo yaqaano iyo dhulkaasi oo dhan winter buu ka tallaabay gaadhi la fuulaa ma jirin iyo waxa lagu leeya waxaa winterkoo baraskii ugu xoog badnaa uu dhacayo ayuu henry intuu germany ka tegay talyaaniga lagu galay isagoo raadinaya boqorku inuu in uun boobku inuu dembi dhaafo markuu ogaaday inuu boqorkii ka tegay magaaladii ayuu ka daba tegay meeshii uu qabtay buu ka daba tegay dabeetana wuxuu ugu tegay meel yar ama magaalo yar magaaladii markuu ugu tegay qalcadda loo yaqaano kanusa waa qalcad ku taalla talyaaniga ayuu ugu tegay qalcadda kanusa laydhaha taskana meesha la ydhahday ku taalla qalcaddaasuu ugu tegay boobkii wuu ka xidhay albaabka boqorkii germany xukumi jiroo dhami saddex maalmood buu iyadoo winteroo barafkii ugu badnaa uu dhacayo isagoo dharka wadaadada sita in yaroo suufa isku soo xidxidhay ayuu saddex maalmood kaba-la-aan ku hortaagnaa qalcaddii wadaadka ku jiray oo aan suuq loo odhanoo albaabka laga furin waa boqorkii saddex maalmood buu boobka hortaagnaa isagoo kabala oo ay winter tahay oo uu dhar yaroo suufoo qura sito oo uu dembi dhaaf doonayo inuu boqorku dambigi inuu boobku dembigiisa dhaafo laakiin waa laga furi waayo albaabkii dadkii jaarkii iyo dadkiibaa ka naxay boqorkan iyo balaayada haysata ninkan germany lugta kasoo bilaabay ee kaanuunse saddexda maalmood hortaagan ee kaba hala ee dembi dhaafka doonaya ee cijibo ka aqbali laada wadaadkiibaa loo tago waxaa layidhi ninka dembigiisa iska dhaaf wadaadkiibaa u tago dembigiisiibuu soo dhaafay waxaad arki kartaa markaa boqortooyada sida uu uga xoog badnaa wadaadkan iyo suldaankiisa uu meesha tan uga soconayay taariikh dheer baa labada nin sii dhex martay wuu noqday meeshii intu meeshii kusii socday kuwii meeshii joogay nin kale iska doorteen rodolf nin la yidhahda germany baa boqor looga dhigay keiya isagaa isgalay labadii ciidan baa muddo is haystay wadaadkii mudduu isku yaro eegay mar labaad buu haddana henarina cadalay oo uu ka tuuray toobadii uu ka hadladi waayey muddo ay arrintii sii yaro socotay muddo markay haddana sii socotay ayaa rodolf dagaaladii uu ku dhintay markuu dagaaladii ku dhintay ayuu maynis magaalada la yidhahda jarmalka ka mid ah ayuu wadaado waxoogaa iyo henary isku soo ururiyo wuu shiriyey dabeetana wuxuu yihi roomo lafteedaa baynu weeraraynaa roomuu soo weeraray roomuu bar qabsaday qaybtay weliba kiniisadii boobka ku taalay jiro jiri ayaa laga saaray rooma wadaadkii boqorkii haystay faransiisku way cid gaftay giskaa ninkii la odhan jiray kaasina wuxuu ihi dagaalada bisantiyiintan hadda mashquul ku ahoo waktigu u waayey jiro jiri baa meeshii laga saaray boob cusub buu isna doortay kelimati boobka la odhan jiray ayuu ihi baan boobnimo kuu doortay waxaa soo noqday giska oo dagaaladii hore ninkii faransiis boqorka ah ee dagaaladii hore kusoo guulaysta soo laabtay roomaba xagga kalu isna u gediyey wadaadkii jiro jirina waaba ka xanaaqeenba dadkii markii roomaba la baabiiyey xagga ayaa faransiiska isula carareen aduu labadii nin inkaar badan baa kala martay laakiin si kasta haatee waxaad dareemi karta nin boqor oo wadan xukuma oo nin intuu yidhi boqortooyadaadii baan kaa qaaday jannadana waan kaa xaaraam yeele waana lagu nacdalay soo lugeeyo ay ku kaliftay inuu saddex maalmood qalcaddii hortaagnaado isagoo kabalo ay winter tahay boobabku may ahayn halkan oo qura meeshii xooga kulahayeeno yurub oo dhan saas bay ahaayeen matalan taariikhda waxay sheegtaa qiso taa lamid oo ingiriiska ka dhacday henarigii labaad ee ingiriiska ahaa ayaa wuxuu soo saaray bistoor uu ku tuurayo waxoogaa imtiyaazaad oo dheeraad oo ay lahayeen wadaadada qaar wadaadada de iyaga lagama qaadi jirin cashuurta iyo waxaa xoolo badanna way lahaayeen beero badan iyo mumtalakaas badan bay lahaayeen dabeetana adigu waa laysafdhaaf markii laysafdhaafay waxaaba la taariikhku koraysaa laleeyahy wadaad wadaadadii kamidana tiyaal baa lagu sameeye waa la dilay dabeetana war buu soo diray boobkii markaa isna wuxuu xukumay in ninka kan sidii kii horo kale boqortooyadana laga casilan nacaladna lagu rido jannadana laga xaaraantiyo wixii baa lagu xukumaysna qasab waxaa ku noqotay inuu dembi dhaaf soo weydiistay wadaadkii counterbery meesha la yidhaahdo ayuu isaguna kabala-aan ku yimi baa layidhi saddexdii mayl ee ugu dambeeyey isagoo labada kabood oo xaafiyulqadamayna oo dhiigu cagaa ka da-aya buu de ayuu soo lugeeyey intuu meeshii yimoo jiibsaday ayuu wuxuu yidhi hallay karbaasho oo wadaadadoo dhan isugu yeedho boqorta dembi baan galay ee dhangada ha layga jaro wadaadkii la dilay raggii dil oo dhan buu soo qabqabtay kiiskii oo dhan buu hagaajiyey boobkoo wuxuu sheegay oo dhami waa xaq buu yidhi kadib baa isagana dembi dhaaf la siiyey waa thomas duck doodkii la odhan jiray iyabay dhex wadaadkii la odhan jiray iyabay dhex martay henary asani waxaan leenahay qadaayaadkaasi siyaasiga ahi waxay kallifeen kiniisaddu waxay markaasi xoog u taageeri jirtay federal systemkii dulmigii siyaasiga ahaa iyo kii iqtisaadiga ahaa iyo kii ijtimaaciga u dad ku hayay waayo federal systemkii yurub ka jiray wuxuu ahaa in ninka dhulgoosiga ee dhulka lihi inuu dadkana le qaanuun ma jirina ninkan unba qaanuun ahaa isagaa sulda tashriiciya ahaa sulda alqadaa'iya isaga ahaa sulda tanfiidiya waxbana ninka ahaa ninka ayaa ahaa dhulka iyo dadkaba ka isku leh bale ninka kamid a dhulka degan ee guursada caruuska maalmaha sayidkaa gabadha loo geynaya isagu ma haysanayo sayidkaa loo geyn jiray federal systemki ninka sayidka meesha kaa nin kastoo guursada habeenka caruuska gabadha waxaa le sayidka oo isagaa loo keenaya waxaa nidaam aada u cajiib leh kaasay haddana kinisadu dhinaca taagnay waxaynu odhan karnaa xad bay markaa gaadheen dadkii cidda kacdae istidhaada federal systemkan iyo waxaan ku kaca waxay ku odhan jireen man khadama sayidayni fi dunya khayrun min man khadama sayida waaxida bayda laba inaad ushaqaysaa weliba mid qura inaad ushaqayso inaad laba ushaqaysaabaa ka khayr badan ee dhulkaysa sii dhig taasi waxay keentay in yurub waa kuwa yidhaahdaa medical periodku wakti madoobu ahaa waktiga kiniisadu ka talinaysay kiniisada ogsoonow kitaab alle kumay talinay wadaadka ra'yigiisa ku watay meeshan oo ku talinayay yurub waxaa bilaabatay markaasi afkaar odhanaysaba war diintaniba waa afyuun shucuub maarkis muxuu yihi diintu buu yihi waa afyuun dadka lagu sakraamiyo ficlan hadday taa kiniisada tahay waa wax dadka lagu sakraamiyo oo ummada dhan baa xaqeedii iyo waxeedii lagu duudsiiyey oo meesha tan lagu daboolay waxaa bilaabmay markaasi xarakadii aynu nidhi ingiriiska qoraayadoodii ama encyclopedia ingiriiska wuxuu tilmaamayay in qarnigii dhexe ay bilaabantay xarako kasoo horjeeda diintoo dhan khaasatan masiixiyadda waxaa la yidhi awalan shay kalaba ha hadhee waa in laga xoreeya nimankan wadaadada ah siyaasadda faslu diin can idawla wax la yidhahdaa lagu dhawaaqa diinta iyo dawladda waa in la kala saaraa ko waa in wadaadku kiniisada oo qura uu ku koobnaada waxaa bilaabantay markaas in dadku diinta gebigeediiba ay ka shakiyaan diinba waxaa la ydhaha waxaan leenahay yurub xaq bay ulahayd inay diinta ka shakido laakiin xaq umay lahayn inay diin oo dhan ka shakiyaan xaq bay ulahaayeen inay kiniisadu maadaama ay saa u gashay inay ka shakidaan ama filosofiyadooda inay kasoo horjeedaan laakiin waxayd inay badiil saxa doonaan diim oo dhan hadday toodu xuntay maaha inay diim oo dhan xunta noocay arkeen oo qura maaha markaas baa waxaa soo baxay weedhan la yidhaahdo laa siyaasata fi ddiin diintu iyo siyaasaddu iskuma jiraan wadaadow sultaankaaga ruuxigaa hayso dadka ama janne ama neergeliyo kiniisadadaa wixii kugu yimaada hayso siyaasaduna waa inay xor noqotaa oo ay maskaxda dadka ku shaqaysaa markaasaa waxaa bilaabmay markaasi afkaar cusub oo lagu dhawaaqayo randal ninka la yidhahda buugga uu qoray wuxuu leeyahay takwiin alcaaqil alxadiis la yidhaha wuxuu yihi waxaa soo baxday nadariyad cusub oo siyaasi ah oo la yidhahda nadariya alxaqi lilahi lilmuluk inay boqoradu xagga alle laga soo qadaray inay boqorro noqdaan oo iyagu xaq uleeyihin inay dadka u taliyaan iyadoo nadariyada tani asalkeedu ay tahay buu yidhi in boobka meesha laga riixo oo boqorka kursiga fadhiisto oo boobka la yidhaha kursiga siyaasada waar iskaga tag waxaynu odhan karnaa bu yihi aragtida tani inkastoo ay tahay bu yihi aragtida loo yaqaano social contractka ee ay filosofyadii qarniyadii dhexe ku dhawaaqayeen haddana waxaan odhan karnaa bu yihi qarnigii dhexe waa lasoo nooleeyey une waxay ahayd bu yihi fikrid ka mid ahayd aaraadii qadiimka ahayd ay romanskii hore rumaysnaayeen waayo shacabka romaniyiintae waxay rumaysnaayeen suldada dhammaante suldada inuu shacabku leeyahy laakiin shacabku inuu uga tanaasulay boqorku inuu noqdo asulta almutlaqa la siiyey oo layidhi adigu meeshaa doonto kala dhac saa daraaddeed ba waxaa soo baxay aragtida cusub ee leh alxaq ililaahi waa in wax lagu xukumaa waxaa soo baxay aragtida cusube leh siyaasaddu mabda-ba male maslaxad bay leedahay waxaa qoray mikyasili yahuudigii la odhan jiray baa wuxuu qoray buuggiisii loo yaqaanay alaamiir buuggaasi waa buugga ugu tirada badan la yurub khalkhaliyey waayadii dambe sababta uu ku khalkhaliyeyna waxay ahayd waa ninkii keenay in siyaasadu aanay akhlaaqba lahayn wuxuu ku dhawaaqay markaas in ninka siyaasiga uu adeegsan karo beenta qashka dilka basaasiinta wax kasta inuu adeegsan karo si uu kursigan u gaadho uu idan fikradan buu ninkani leeyahay siyaasadu inaanay mabda haba yaraatee lahayn ee inay maslaxadun leedahay yurub markaa waxay u baxday aragti cusub oo sheegaysa horta diintu inay ka baxda iyadoo meesha wadaadkaas iyo boobka iyo wixiis oo dhan in la laabo diintuna in laga dhigo umuur shaksiya inay tahy qofka waaba adigu ilaahay rumey ama ha rumayn eeday ku jirta waa qadiya shaksiya ama alqadaaya alijtimaaciya waa in bulshadu goysaa waxay leenahay marka aan dib ugu soo noqda mawduucaydi kullu dalika aan ka warramay laba masale aan ka warramay hadda si kooban waxaan uga warramay islaamku wuxuu ka qabo aragtida siyaasiga ah waxaa kaloo iyana waxoogaa ka warramay taariikhda ay leedahay ereygan alaa siyaasa fi diin ama cilmaaninimadu ay leedahay ama secularismku ee ah in diinta iyo dawladda la kala saaro ama diinta iyo siyaasadda la kala saaro haddaba aan su-aal idin weydiiya idinka su-aashu waxay haddii aynu garanay sososiyolojiyada kelmadani leedahay iyo meeshay ka timi waardiimahoo dhami ma isku midba oo haddii aynu leenahay xaq baa loogu leeyay in tan meesha laga saaro kuwa kalena ma in meesha laga saaraaba systemkooda nololeed ma isku wada midba oo ma wadaadka muqasalkee dadka xidhxidhanaya islaamkuna salowma leeyi hadday iyagu daa'irat almacaarif alfaransiya hadday qortay diintu waa wax kastoo buu yihi xaqiiqada iyo cilmiga waxaanan kala hubin waxaa iga luntay socdaalada badan aan galay daraaddeed waraaqo aan ku qoray encyclobediahaasi wuxuu qoray waxaanan markaa kala hubin ereygu qoray inuu ahaa alcaql waalcilm iyo alxaqiiqa waalcilm laakin waa isla meeshiu yani wax kastoo caqliga iyo sayniska iyo xaqiiqadaba diidan bay yidhahdeen baa diina haddaba waxay su-aasha isweydiinta la tahay inagu diintaynu haysanaa taa may waa maya waxaan leenahay marka mashkilada inugu dhacday waxay tay siyaasiyiinteennu waxay derseen taariikhu uruba waxaanay barteen afkaartii reer yurub waxay ka baxeen jaamacaadka reer yurub waxaynu wada baranay aqoonta galbeedka lagu barto macalasaf diinta se waxba lagama baran markaas iyagoo diintooda ixtiraamaya ayay malaa waxay door bideen oo yidhaahdeen war diintan ha laiska haysto dadku muslim ha iska ahaado siyaasada iyo arrimaha ku shaqalana ha laga saaro dawladdo waayo dee diintaba waxba kamau garanaynin waa kooda mukhliska baynu odhan karnaa qolada qarad kale dee iyagu qaradkoodii bay iska leeyihin waxaa kaloo jirta mushkilo kale oo ah aragti qafilan oo dadka ku qafilan oo ah dawladda diiniga ah isaga alxukuuma diiniya wax loo yaqaano yurub waxay yaqaaneen fikrad loo yaqaano alxukuuma diiniya laakin islaamku male alxukuuma diiniya idan waxa ku qafilan oo haddii imika nin wadaada ama ninka soomaaliga waxa laga yaaba markuu fikar inu isla nin wadaada haddii hawskii laga keeno oo dawladdana madax looga dhigo xaguu u kaxaynaya meeshuba saba meeshuba baabi'i mayso waayo wuxuu isi leeyahay ninkana wuu yaqaanaa inuu hawska joogin aqoonta dunida wuu leeyahayna wuu og yahay diintana demala isagu maku tuhmayayo ma garanayo cid kaloo diin badan garanaysa deetana wuxuu isle warkaasi hadduu yimaado armay meeshani waxba kala socon weyda kitaabka ilaahi waa rumaysanahay laakiin nimanka caynkaasi niman wax kala wadaya maaha mushkiladayna haysataa markaa waxay tahay laba awalan siyaasiyiin diinta aan waxba ka aqoon bale in badan oo kamid aanay weysadu waxay ku jabto aqoonin iyo wadaada aan noloshaba la soconin wadaada ilaahay kitaabkiisii haya laakiin nolosha casriga ah ama waaqaca waxba ka ogeyn shareecada islaamiga ah marka cid madax laga dhigayo ama maamul loo dhiibanayo laba shardi baa asala shardiga koowaad in ammaana jirto wax loo yaqaano cidda aan aaminka ahayne kalsooni lagu qaban sharciguma qabo in meel laba madax looga dhigo sidaa daraaddeed ayaa qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya rususha shaqada rasuulnimadaa marka loo diro nin walo rasuuliba wuxuu lahaa inii lakum rasuulun amiin waa rasuul aamina baan ah wuxuu nebi kastaaba lahaa caynkaa nabiyullaahi huud muxuu lahaa ubaliqukum risaalaati rabbii waana lakum naasixun amiin nebi muuse muxuu lahaa an adduu ilaya cibaad allahi inii lakum rasuulun amiin alamaana wa sifa asaasiya waxaynu odhan karnaa xataa jibriil inuu waxyiga ilaahay ka soo qaado oo uu rususha u keeno sifaadka lagu siiyey waxaa kamida baa ilaahay inoogu tilmaamaya aaminnimada innahu laqawlu rasuulin kariim dii quwatin cinda di lcarshi makiin mutaacin tama amiin baa ilaahay waa ammaana xataa cifriid nebi sulaymaan markii uu carshigii balqiisee jiray yaman uu yihi yaa ii keenaya cifriit min aljini baa yidhi anaa shaqadaa qabanaya qabla an taquuma min maqaamik baan soo qaadaya laakiin muxuu ka dhigtay muahilaadka shahaadaadku qadintay maxay yihin ee uu leeyahay shaqada aniga ha lay doorto qaala cifriitun min aljini ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik wa inii calayhi laqawiyun amiin waxaan waanan awoodaa buu yihi shaqada farsama yaqaan waan ka ahay ammaanadana waan leeyahay buu yihi labadaa sifaba waan leeyahay ha laygu qaado waxaan leenahay marka nabiyullaahi muusa inantii markay lahayd shaqada ha la siiyo waxay tidhi yaa abati ina khayra man istaajarta alqawiy alamiin habow nin shaqa loo dirta bay dhahday waxaa u fiican waa inantii aabaheed la telinaysay ninka reerkooda ka shaqaynaya kuu noqonayo ayaa waxay leedahay ha noqdo maxay alqawiy alamiin ilaahina qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamaya waladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuun marka laga waramayo kuwa jannada gelaya waxaa ilahay inoo tilmaamaya ya ayuha aladiina aamanuu laa takunu allaha warasuul watakunu amaanaatikum waantum taclamuun waxaynu leenahay sifa asaasiya cid lagu dooran kara ama se madaxa ay ku noqon kartaa ummad uu ku hogaamin karaa waa inay ammaanadu jirto nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam calaamaadka qiyaamaha waxaa kamida buu yihi inay ammaanadu lunto ammaanada waxa lumitaankeedana wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa dayicat ilamaana faintadir isaaca hadday ammaanadu lunto qiyaamihii baa dhadhowe iska ilaaliya waxay saxaabadii yidhahdeen kayfa idaacatuha yaa rasuul allah ammaanadu siday u lumaysaa dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi idaa usnida alamru ilaa gayri ahlihi faintadir isaaca maamulka haddii loo dhibo cid aan ehelkiisa ahayn qiyaamihii baa dhadhowe ogaada buu nebigu yihi waxaan leenahay markaasi awalan sifa asaasiya waxa ah inuu aamin yahay laakiin sifa labaad baa jirta islaamka hadday sifada asaasigi tahay ammaanada oo ilaahayba qur-aankiisa leeyahy laa yanaalu cahdi aalimiin aniga ballankayguba ma gaadha ba ilahay yihi kuwa dulmiga falan laakiin sifa labaad baa jirta hiy alquwa aynu aayaadkii kusoo tilmaamnay ama alcilm inaka alyawma ladayna makiinun amiin muxuu sheeganayy cifrit min aljini wa inii calayhi laqawiyun amiin nabiyullaahi yuusuf markuu shaqada doonayay muxuu yihi markuu yihi loo riyadii loo sheegay uu fasiray wuxuu yuusuf damcay in laga dhigo wasiiruliqtisaad si ummadda halaaga soo socda uga badbaadiyo dabeetana wuxuu yihi ijcalnii calaa khazaa'ini alardi inii xafiidun caliy khasnadaha dhulka buu yihi aniga iiga dhig khaazinka iga dhig wasiiru liqtisaadka aniga halayga dhiga sababtu waa maxay ini xafiid yani sifat lamaana mid wax ilaalinaya baan ahay maca dalik maxay cali nabi nabiyullaahi yuusuf markuu shaqada tan qabanayay wuxuu soo qadimay qorsho dhaqaale oo shan iyo toban sanadooda waxaanu naqaanaa dawladuhu inay dejiyaan qorshaha dhaqaale shanta sano soo socda wuxuu dejiyey qorsho dhaqaale oo shan iyo toban sanadood ku saabsan toddoba abaara toddoba la guran doono toddoba ka shan iyo toban sanadood qorshahood ayuu nebi yuusuf dejiyey waxaanu leenahay reer banu israa'iil ayaa waxay nebigoodii weydiisteen waxay rabaan inay dagaalamaan oo jihaadsamaan in cid madaxa loo sameeyo markaasaa ilaahay wuxuu leeya alam tara ila almala'i min bani israa'iila min bacdi muusa id qaaluu linabiyin lahum ibcat lana malika ka waran baa ilaahay yihi kooxdii reer banu israa'iil ee ku yidhi nebigoodii boqor ha naloo yeelo nuqaatil fii sabiili lah bayda قال هل عصيتم إن كتب عليكم عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلى قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا إلهي نمكاسي وحو دورتي طالوتين ومدح النقوم ما طالوت مدح الله غدك وحيدادنا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال لنك نسيبه مدح نمدا كلها لبيدا أنا قابك حق بضني حوالا بما هايستين محمد أحرى كدك بيدا عليه وهذا فقيره قال إن الله اصطفاه وحو النبي يقول وأمرك ورورت إلهي وإذين دورتين لك المدح إذين نغضا وأمر لبعضه وزاده بسطة في العلم والجسم إن الله اصطفاه عليكم وحق له إلى هيك يقول بسطة في العلم والجسم حب من أهل توية مش ودقال الله صعد أهل مثل الملاحظة الله قد قيا وتوى من حب وقب دقال وأن وخطرة وأمر لبادي بالليل وعليم علم لي وحن لنا قضية علمك هو قضية مهمة قفك الشيء الله دريانه يقال معها فقيه كستا caalim ama nin maamul qaban kara fiqiga iyo iskuma xidhna ama cilmiga iyo maamulku iskuma xidhna masalan nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabiga abidar alkhafaari la yidhaahdo ayaa u yimid dabeetana saxaabigaasi wuxuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam waxba ha qabanin weliga ayaa allaha buu nebigu ku yihi madaxa noqon faina sababtu waa maxay daciif baa tahay buu nebigu ku yihi abadar waa saxaabi ومن الصادقين الأولين وضت يجوه الرياء السلامة وعالم من علماء المسلمين هذا علم سي هذا أنا نبي قلت إلى ذلك ما رحت ما خالد بن وليد صحابة الرجاء عن علم قبل الله هم مكمدها هذا نسيد إسلام كأف صوب علي ملاحظ واحد تبوت واحد هاي إمكانية علم أما إمكانية إدارة جولي إذا واحد وقت شيء هذا حكومة إسلامية مركز ليه ama dawlad islaamiya ha la sameeyo marka laleeyahay maaha wadaad hawl jooga dadka madaxa looga dhigo ha hogaamiyo taa macnaheedu maaha waxaan leenahay maamulku hadduu yimaado yaa yaqaanaa taagan waa laba shay inuu ninku leeyihi inuu ammaana leeyihi munaafiq shalayto wasiirnimadii lagala qustay maanta madax ka dhiganay warta idigii shalayta lahaa wuu waxbuu xadayo waxbuu xubay suu maanta madax kale usii noqdaa hadduu caynkan aha waa inaanu madax noqonin sifatul amaana waa in marka hore la hubiya haaniyan waa inuu maamul garanaya lidalik waxaan leenahay suuradday dadku ka haystaan dawladda islaamiga abaa waxay tahay marka hore suurad aan jirin oo isagu madaxiisa ku qafishay oo ah markay dawlad islaamiya timaado nin qafilan oo xidhxidhan inuu imanayo oo dadkao dhan haysanaya waa mar labaade waxaynu leenahay laa siyaasa fi diin marka la leeyahay ma xaggeenunba horta eraya kan yurub iyadoo ay sidaa ugu dadaaleen in kiniisada iyo dadka kristanka sheegtay laga fogeeyo dawladda ayaa haddana ilaa maanta waxaa jira axzaab diiniya waxaan odhan karnaa maraykanka oo ah dawladda uu ku qorayo distoorka distoorka maraykanka wuxuu qorayaa faslu lkinisa can idawla laakin maaha faslu diin can idawla waa faslu lkinisa maca dalik waxaynu leenahay iyagoo caynkaasi waayo kiniisadahoodi way badan yihin marka haddii mid kamida meesha ay qabsato dee kuwa kala dulmigu fuulaya haddana waxaynu leenahay kuwoodii ugu dambeeyey wadaada u sharaxnaa bosh kuwii la buratamayey alxizb dimuqraati soo wadaad maahay ninkii madooba alqis jackson nin wadaada buu ahaa weliba barnaamijkiisa siyaasiga qadaayaadka koowaade uu ku doodayay waxay ahayd maxay qadaaya diiniya bale reagan oo diinta kristanka ka hadlayabaa wuxuu yihi faslu diini can siyaasa amrun laa yatanaasab maca tabiicati diin isagoo christianity ka hadlaya ayuu yihi diinta iyo dawladoo la kala saaraa buu yihi waa arrin aan u cuntamin buu yihi diinta kristanka ansooba dhaweeye germany yaa xukuma xisbiga jermanka xukuma mataqaani col waa c d u c d u sideedu waa maxay waa christian democratic waa xisbi christiana sooba dhaweyne sawtan dunida ka jirta dawlad diiniya israael waa maxay israel waa bal ee magac diiniya bay ula baxeen dawlad yahuudiya lama idhaahdo oo magacii qoomiga ahaaye qoomigooda waxay ahayd yahuud inay sheegtaan adawla alyahuudiya in la qoro lama qorin israel baa la yidhahdaa limaada maxay shuu loo odhan waayaaba yuhuud wa religious government ma aha dawlad cilmaaniya waa dawlad diiniya lidalik ba waxay la baxeen magac kamida magacyadii nebiyadooda israail waa nebi yacquub dabeetana waxay la baxeen magac magacyadoodii nebiyada bale maxamed alghazali wuxuu leeyahay madax lagama dhigo ama presidentka dalku ma noqon karo ilaa nin tawraad xifdisan mooyaane ra-isul wasaaraha maaha waa madaxweynaha waxaa qasaba buu leeya inuu xifdisan yahay maxay tawraat biakmaliha axzaab diin iyo tiro badan baa ka jira bale waa aragteen meelaha kan markay shirarkan ay leeyihin waxbaa lagu dhexdhexaadinaya carabta iyaga marka la wado xataa mediatorka ay soo dirtaan ama ninka iyaga arrinta uga hadlaya wuxuu jitaa astaantoodii diiniga kan kale laakiin carabka waxa lagu yihi brotocolka ilaaliyo ta iyo intaad wax isku xidhan aduu brotocolka isagu ilaalinaya ma yadri isagu waa inuu diintiisa iyo cumaamadiisa iyo wixiisa o dhan ka yimaado brotocolka isaga la yidhi ilaali laakiin kani wuxuu imanayaa isagoo sita maxay astaantiisii diiniga ahay weliba israael waa dawladda qura united nationku ictiraafsantay iyadoo aan dhulkeedu xadidnayn dunida kale united nationku markuu ictiraafayo maxaa la geeya maxaa la geeya xad caalan inay dawladdu leedahay madax leedahay xadde xuduud macruufa inaad leedahay israael biduuni xid baa lagu ictiraafay xuduud ma le marka loo eego qaanuunka duwaligaas yani xad u go-anoo la yidhahdo xadkaasaa israaeli ma jiro haddana waa dawlad laictira la ictiraafsay iyo meesha degan waxaynu leenahay markaasi maxaggeena markay tagto unbaa siyaasada iyo diinta la kala ilaalinaya horta waxay isweydiinta lihi waxay tay maxaa haddii xisbi islaamii kasoo baxo caalamul islaami waxaynu maqalnaa jaraa-idka iyo qoraalada iyo wargeyska iyo wariyaashu wuxumaad maqlisa iyadoo la leeyahay kuwa diintu madax martay war iyaga maxaa madax maray kuwa diintu madax martay iyo kuwa xag jira iyo mintidka iyo seflaboodka waa maxay asbaabta tan maxaa keenay kuwa islaamiga inu xataa hadday kaba soo qaado inay mutaarifiin yihin mabaadida kale miyaanay mutaarifiin lahayn maxaad weligaa u maqli weyday kuway dimuqraadiyaddu madax martay ama mintidka shuuciga ah ama xag jira yani afkaartan kale iyadu miyaanay lahayn dad taaruf kaba soo qaado inay kuwan axzaab mutaarifiina yihin axzaabta kale miyaana iyagu dad mutaarifiina lahayn oo bidixda fog oo kale ah maxaa loo odhan waayey iyagana marka la sheegayo dimuqraadiyadda kuway madax martay ama kuwa xag jira waxay leenahay masaladu waxa weeyaan halkay soomaalidu tiraa baroorta ceesaanta ka weyn baroorta ceesaanta ka weyn arrintu maaha diin iyo siyaasad la kala ilaalinayo waa qadiya thaniya waa in islaamka iyo nolosha la kala fogeeya waa sida qura ee caalamulislaami lagu gumaysan karo hadduuse ku noqdo kitaabkiisii iyo diintuu rumaysnaa waxa hubaala in aan la gumaysan karin waxaase kasii yaa badan iyadoo maanta dawladaha caalamulislaami kan jira distoorkooda waxay ku qoraan distoorka diinta dawladdu bay idhahdaan waa islaamka markaasi haddana wax xagga dambe kaga qoraan xisbi diiniya lama furi karo oo hadday dawladduba diinta qaadatay maxaa xisbiga isaga loogu diidaya inuu diinta qaato bal distoorkan waalane marna qoraya inaan dawladda diin diintu inay dawlad leedahay may odhan diinta iyo dawladdu waa kala nooc waxay ku leeyihiin qodobka koowaad ee distoorku diin dawladda diinteedu waa islaam baa layihi markaasa haddana qodobka kale wuxuu sheegayaa xisbi diiniya maxaa axsaabta iyaga diinta looga mancinaya waxa kale yaab kale wuxuu yii haddii ay aqbalaan kuwa muslimiintii xataa dimuqraadiyadda oo ay dariiqa dimuqraadiyadda soo maraan oo ay dabeetana sidaa ku guulaystaan oo maxaa loogu diidaya da inay madax noqdaan markaa mayagaan bini aadam ahayn algeria dimuqraadiyad bay qaateen way aqbaleen dariiqii dimuqraadiyadday soo mareen one man one vote baa la yidhi waa la isugu riday markuu soo baxo xisbiga kani christian democratic waa loo ogoliyay inuu germany xukumo lamana odhanayo balaaya ka jirte jabhatul inqaad maxaa balaayada ka dhigay inay xukunta algeria waxay leenahay masalada meeshaas waxay tahay baroor ceesaanta ka weyn qadiyadu ma aha faslu diin can siyaasa inkastoo uu reer galbeed falaasafadoodii hore isku dayeen laakiin umabay suurtogelin baynu leenahay iminka loolanku sidiisa ayuu u socdaa dunida dhammaanteedba laakiin kuwa hurdaa waxay yihiin waa kuwa muslimka sheeganaya amaa kala saaridda xukunkeedu muxuu yihi waxaynu nihi islaamku ma kala saaro haddii la kala saaro maxaa la noqonaya muslima layihi mise waa gaalaa layihi insha allah waxaan kaga hadlayaa qadiyadaasi mawduuca dambe ku saabsan alshariica waalqanuun wallahu aclam